bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyo dalsane magaalada muqdisho caawa waa siniin talaada ay soo gelayso afarta nofembar laba kun afar labaatan qodobada caawa ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid ah odayaal dhaqan oo ku jiray magaalada muqdisho oo war ka soo saaray colaad ka taagan qeybo ka mid ah dalka waxaan dala wadaagi doonaa odayaashaas oo war-saxaafadeed soo saaray sidoo kale waxaanu caawa si gaara u eegi doonaa maxay tahay muhiimadda doorashada maraykanka maxayse dadka soomaaliye ama maxaa dadka soomaaliyeedse ka khuseeya ololaha doorashada maraykanka ee biri dhacaysa waxaan idiin soo gudbin doonaa wareysi gaar ah oo aynu arrintaasi ku falanqeynayno sidoo kale waxyaabaan idinla wadaagi doona waxaa ka mid noqon doona baarlamaanka dalka oo maanta ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee laba kun shan iyo labaatan oo aan idhaadi raalahaada waa sanadka laba kun afar iyo labaatan sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa oo aada barnaamijkeena ku doontaan haddii rabweyne laga helo macluumaadii ku aadan siyaasiyiin musharaxiin ah oo kusii qulqulayo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kuwaasi u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland warar dhiiri ah ayaan idinka keenaa warbixinadaasi wixii nagu soo kordha ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu gudageli doonaa gurre waxaan idinla wadaagi doonaa warbixin iyo markaasi falanqeyn gaar ah oo aynu ku eegi doono doorashada maraykanka haseeshee waxaa ka hormarinayaa iyadoo colaado ay ka taagan yihiin qeybo ka mid ah dalka ayaa odayaal dhaqan oo ku shiray magaalada muqdisho maanta waxa ay soo saareen baaq ay u dirayaan dadka dagaalamayo odayaashan ayaana waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in si shuruudla-aana loo joojiyo colaada ilah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sala allahu calayhi wasalam waxaan baaq nabadeed u diraynaa dagaalka ka socdo qoryo lugud iyo ilaa buuhoodle waxaan leenahay walaalayaal dagaal wiilaa ku dhinto wiilku wiilkuma dhasho wax badanna waa lasoo soddon sanona waayo aragnimayna waa lasoo maray walaalayaal waxaan leenahay dagaalkaasi wax faa'iidow keena ma laha dagaalkaas joojiya masaalaxadda gala heshiiya la kala guuri maayo dadka dhulaa ka dhexeeya walaalnimaa ka dhexayso waxaan aada iyo aada ugu xunnahay sanad ka horne waddanka waa tii aan idinla joognay ama aan ku dhoweyn waa dhibaato intaa la egoo kaleento ama ka weynaa dhacday walaalayaal waxaan leenahay dagaalkaasi aadaan ugu xunnahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu idiin garansiiyo in wax aakhare ee adduunyo xumaan amawey wax kale inayna ka imaanaynin dad islaayay oo dhiig iska daadiyey intaa kadib waxaan baaq nabadeed u diraynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ayaamahan hadda ugu dambeysay meel kasta ay dagaal ka socoto waxaan leenahay war dagaalka ha la joojiyo war waa garan kartiin soddon iyo dhowrkii sana een burburka ku jirnay waan dagaalamaynay waxna nooma soo kordhinin waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo waxaa kaloo aan leeyahay khaasatan gobollada kale sida shabeellaha hoosoo kale runtii waxaan leeyahay isaga laftiisa dagaalan aada uun ula socdaa ka socdo waxaan leeyahay walaalayaal dagaalka ha la joojiyo gacmaha la isqabsado ilaahay ha laga baqo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين آه، ما أنت التاريخ أتا فرت بشيكو وتمناد لبكون لواتين يا فرت دوبك كدقن كصوماليات ما ينتباك هان كجيدي هاي أنا أمد الصوماليات ملك استوي الرقد sida isin ku warqabtaan odayaalkan dhaqanka muddo saddex bilood afar bilood kasaman may ka wareegayaan gobolada dhexe iyo gobolada waaqooyi siyo un nabada ayaan ummadda soomaaliyeed oo meelaska dagaalamaas nasiib darse maanta oo una ka jarnaan laba kun iyo labaatan iyo afarta in hadda dib lignaqdo ummadii layska dhamaayo mayn aragaan haddii un ana duubabka soomaaliyeed arrin nasiib darro ah oo ummadda soomaaliyeed taan hooyid sidaasi daraaddeeda mayba lanaa dagaalka wiila ka dhamade maayan wiil maka dhaladaw dagaalka in la roojiyo meel kasta Eh, soomaaliya dagaas raasacseera iraas kambooni intiin dhahayd may waali eh, waana qaadasho mayninka filana soddonkii sano un hadda ha dhaafni sida oo horeeya ugaaskii haddaan sheegay lantaakadoo qaadadii majaro oo dhul ah amba tuuladoo isulahay laku barakiciyey lan kala degayna ma jaro ma in is dhamaayana waa dad muslimiin ah boqol kiiba boqol muslimin aanan lay soomaaliya may dagaalada hadda ku socda eh, eh, buuhoolda iyo nay gobolada waaqooyi oo dhan waa dagaalkii ku socda may dagaalkii ku socda ee gobolada dhexe dhan waa dagaalkii ku socda may dagaalkii ku socda shibeela shibeelooyinkiyaa dagaalkii ku socda may dagaalku ku dho- socda gadi dagaalku ku socda oo bilaa calaykum may basinglana inaysan dagaalkaas roojiyad roojidaan andhega nugulaatan dheg oo furun laabna ka furungna nii dhegansataan may anaa duububkiin dhaqanka Eh, may ku naxaanaya wiilka soomaaliyeed oo baryantigan dhamadaw oo sabaab liin ku helaana aakhiro naar lakama taysadaw adduunkana lakashal fogaadow yasiinku digaana maysin lana lankasto dagaal haddaan hama dheer dagaalkaas inii roojiyo Eh, dagaalka galama ageeg dagaalka rooji waaye ha roojiyay dagaalka Eh, runtii haddii una dhaqanka ena ee naftataana beryahan wal hanii biiri lan walba koofiyad intii surdi iyo dhaqan sheegadahaaya dhagaanki dhaqanka kana soo koofiyadsanka jarto may faday sidii hogaamiye kooxdadii oo kale inuusu dagaalkaas hogaamiyo amba dh- ka dhibaatayo koofiyadii liinka talagali koofiyadii sharafta koofiyadii nabadda koofiyadii hogaanka suubanaay tay liinka talagali bilcagsi sha may suubihaya inuusu ummado ka dhibaatayo may basinlanaa har roojiyay dagaalkaas ha roojiyey ul ina adeeryaalow dagaalkaas ha roojiyey meel kastoosan roogdaan na dhagansada ducaaba noo helaasan mayan wal kaleesan noo helaasan male may noo helaasan inaysan dagaalkaas sooba roogdadaan badbaadadaan may helaasan dagaalkaas sooba roogdadaan gabartin asaayka fuulas ini asaay in fuulno may noo helaasan wiilka garabki naqdo lahayay hadhow eh, layska garabsado lahay iyo oo meelo ku her ku bahaa may helaasan ini ku he- siin ku hero Eh, kheyr badan ha siin rajee meelo odayaal badan ha fadhiyaan marka odayaalka kale oo ka dambeeya eed iyada aan mahadsantiin siin wabilahi towfiiq
Bilal Karamo. Ehm, ugaasbi, soo fadhiisay. Kursi aan la buuxi baa la dhahay, no? Saas ma aha? Yeah? Wallaahi wa barakaatu. Waxaa mahadla Ilaahay ka sokow, eh, odayaasha dhaqanka, een, ah, duubabka Soomaaliyeed ka mid ah oo qeyb ay ka mid yihiin, eh, odayaashii, een, aaday, een, ah, Laas Caanood waagii Bushisiinta ilaa iyo Somaliland tegay, Hargeysa soo tegay ayaan ka mid nahay. Odayaasha qaarna waxay ku maqan yihiin dib u heshiisiin, qaarna waxay ku maqan yihiin hoolo, kale ku maqan yihiin. Marka imaanshaha intaan soo wada imaanay waxay ahayd maanta in aan baaq nabadeed usoo jeedino waxyaalaha dhagaheena kusoo dhacaayo aan ognahay qoralugad ilaa iyo buuhooda wax ka socdo Eh, dhanka kalena waxaan rabaa horta inaan ilaahay ka barino soomaaliya eh, xaalad waxay ku jirtaa oo aada u cakiran Eh, ummadda soomaaliyeed masiibooyin in, ah, oo xag rabaaniya jiro oo ah soomaaliya meel kastoo aragtid gobollada soomaaliya ee gobollada dhexe een hirshabeelle galmudug hirshabeelle koonfur galbeed ilaa jubbaland dagaalo sokeeyo oo qabaa-ilaha ka socdaan oo ay micnaha dadkiina waxaad u maraysaa in in alla xaggiisa ay ka fogaadeen waayo dad waxaad arkaysaa kor taagan meydkii sabar isaga qaadayo video isaga qaadayo social media dhigaayo marka waxyaalahaas waxaa ka mid ah waxyaalaha carada ilaahay ay ku imaato meydka naftirkiisa xor muu leeyahay waxyaalaha aan raacayo waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka iigu horreeyay baaqi nabadda ay soo jeediyeen aan ana soo jeedinayaa waxaan leeyahay ilaahay ha laga boqo ha la ogaado adduunkan in safar lagu yahay maalinta qiyaamo wax alla waxaa gashid waxaa galabsatid lagu weydiin doono shakhsiyan qabiil aan la weydiin doonin ehel aan la weydiin doonin qaraaban aan la weydiin doonin adiga lagu weydiin doono waxaa baaq gaar aan usii darayaa odayaasha dhaqanka ee walaalaheena ah ehelka ah qaraabada ah ee isku dagaalaya meesha in ay u turaan dadka ay mas-uuliyiinta u yihiin dadka dhaqanka u yihiin waxaa sharaf darro ah karaamo darro ah sumcad darro ah oo alla ka fogaasho ah in oday dhaqan soomaaliyeed uu inuu idaacad soo istaago ku baaqo in uu shacab kale soomaaliyeed uu gumaado uu ku baaqo inay hub soo qaataan dagaal aan aadayna waxyaalahaas waxyaalaha laga fogaado waaye waxaana ilaah ka barya inuu naseexa ilaah usoo dejiyo aan ilaah ugu baryaynaa meelaha badanoo soomaaliya ee dhibaatada ka socotana waxaan dhaqanka culmaa udiinta ganacsatada ugu baaqaynaa in loo wada istaago in loo wada istaago culayska ummadda soomaaliyeed haystana ilaahay inuu ka qaadan ilahan ka baryaynaa halahaasaan dhihi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وهرين إلها ما هدل نوافجي إن سلادين تاكل دو هل كان سوين ماذا أنجو عن تيساب تعم قبلنا من شركان أنا موجود هان أمد الصومالية مركز الجوام وجود باقنا بدت كارهان ولا له قدر راية ياركا قرلوك بيو أنت قول حسبوه هرله كنت aad iyo aad ayay noo damqanaysaa waxa halkaas ka dhacay waxa xasuuqa ah waxa aan loo meeldayin waxa ah ku xadgudubka xataa xuquuqda uu meydku leeyahay wax kasta oo xumaani leedahay ayaa meeshaas ka dhacay kuma faraxsanin waxaan leenahay walaalaha halkaas jooga iyo cidda tala ku talisay hala joojiyo waxaas gaar ahaan waxaan ugu baaqaynaa dadka yacni hoggaanka u ah dadkaas ama dhaqan ha ahaadaano ama culum ha ahaadaano ama siyaasada ama waxgaradka la hadal in dagaalkaas la joojiyo waad ogtihiin dagaalkaas wax kasoo baxayaa ma jiraan waad ogtihiin qabiil qabiil qabsan karaay ma jiro maxaa fikirka idinka qaaday maxaa maskaxda idinka qaaday aawa soomaaliya meeqasan isdilaysa waa qabiilkii qabiilka qabiil kale dhulka qaata taaka dhul kale qaadi maysiin markaad wiilasha laysaan annagana garab tirtaan na baabi'isaan ciil maaragtay ee iyo cari ayay waxaas ku dambaynan adduunya aakhira beele ku dambaynan walaalayaal waxaan leedahay caqligu ha shaqeeyo qabiil qabiil qabsan kara ma jiro wixii rasuulkeen alay sala slam nacladeed ku sugan tihiin qabiil habarwacasha aad samaynaysiin qabaayilaad isu wacanaysiin waxaas wax jira ma wax akhyaar afkeed kasoo bixi karana ma dad salaadiin ah dad yacni kala duwan siyaasi nooc kasta ayaa waxay leeyihin qabiil hebel soo soco qabiil hebel soo soco waxaas wax la yaqaana maha ha ku adduunya aakhira beelina maalin maalmaha kamida ayaad idinkoon adduunnahayn aakhiranahayn ayaad heshii doontaan hadda dadka inta dhiban hala barqabto marka arrintaas aadaan maaragtay uga xunnahay waxaas hala joojiyo hala joojiyaan idin leenahay dagaalkaas maaragtay waxba guul ku gaari maysaan was baabi'ineysaan dadkaad dilaysaan dunyadaad baabi'ineysaan wax kasoo baxayna male marka salaadii kale iga dambaysa waxaan ilahi ka rajeynaynaa arrintaas in maaragtay tawfiiq ilahay inuu waafajiyo waa idinku duceynaynaa soomaalina meel kastay joogta nabad meelo badan oo soomaaliya kamid a colaado ka socdaa waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa meel kasta oo dhulka soomaali kamida oo colaada ka jirto in colaadaas la joojiyo in ilaahay laga cabsado qabriyaa dadka sugaaya hadhowta qofkaa yeelaysa ma jirto ma qabrigana markaad gasho adaa keligaa gelaysa qabiilkula gelaa maayo waxaan ugu baaqaya waxgarad gaar ahaan culummada iyo ganacsatadu inay arrintaas u istaagaan inaan dagaalka la siyaasadayn inaan la qabiilayn waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beel iyo boqor kubadda cagta
beel iyo bidix iyo midig boodin iska dhalin malaba shanta qaar adduunku ka dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry hooyo waan soo baxday iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habkaiyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsi haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
daaxaana sugteen oo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata hadeer simkaarka somtel shaqaduu saqiiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada hadeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada hadeer socod iyo daalkii kuleelkiiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socdaee soo qaada hadeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab kusoo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
daaxaana sugteen oo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata hadeer simkaarka somtel shaqaduu saqiiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer ii dahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada hadeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada hadeer socod iyo daalkii kuleelkiiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socdaee soo qaada hadeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab kusoo tuur soomaala ii dahab waxbarashada kusii bilalka bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab kusoo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahab shiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablicathonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markaan ee waxaan eegaynaa falanqeyn ku saabsan doorashada maraykanka oo loolankeedu ee sii xoogeysanayo kamala harris iyo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald j trumpna ay ku leelamayaan waryahaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa goorsii horreysay waxa uu ka wareystay arrimahaasi brofesor shaafici yuusuf oo arrimaha caalamka iyo tan gudaha soomaaliya ka falanqooda muhiimadda ay leedahay doorashada maraykanka dabcan waa dalka adduunka ugu saameynta badan midowgii sofiyeeti markuu jabay kadib kooxdii guulaystun baa taariikhda qorte marka adduunka dal kasta oo jira siyaasadda maraykanka ee ku aadan dalkaas saameyn ayay ku noqotaa qofka imaada republicanku marka uu yimaado oo awoodda saara america first awoodda dhaqaalaha maraykanka kor u qaada iyo dimuqraadiga oo hab yani yani political influence ku sameeyo way kala duwan yihiin waxaa su-aal waxay haddana maxay saameyntan u leedahay oo loo sheegaya markaas tiraahdo waxaa lagu jiraa shifting world waqtii ay soo baxeen dalalkan brics oo aada u kordhaya wadamadan china oo maraykankii xoogaa hoos u yara dhigay oo dadka qaar ay leeyihiin haddoo kale waxaa loo baahan yahay republicanka qaarna waxay leeyihiin may waxaa loo baahan yahay dabcan waxaa dhacaya kayos ayaa dhacaya oo lama dhihi karo waqtigii hore oo laga soo gudbay waqtigii league of nation un intaa la aasisin ka hor oo in wax cusub la samaysta ma noqonaysa waxaa loo baahan yahay maraykanku sida uu sameeyey oo dabcan dabcan aad uu u bedelay hadda gruubkan hadda jooga waxay bedeleen siyaasadoodii arrimaha dibadda ee ku aadaneed africa waxay bedeleen ti asia marka waxaa la dhihi karaa intaan tegi lahayn brics oo aan isku haleynaynin iyo gambal waqti hadda shifting world maadaama nagu leer la haysto hubkan uusan gacanta u gelin argagixisada in systemkii hore uu socdo oy soo noqdaan kooxdan joogta oy xalliyaan waxyaalaha xalka u baahan oy ka mid tahay africa iyo middle east iyo ukraine marka waxa weeyaan waa arrin saameynaysa qof kastoo adduunka jooga waa dad muslim ahaan waxay aad bay noo saameynaysaa african ahaan aad bay noo saameynaysaa waxaa lagu jiraa shifting from waad ogeed france oo dalka ka baxday waad ogeed maraykanka haddii maraykan toos lagu sii tago ma laisku hadlayn karaa china iyo baashi intee laisku hadlayn karaa waayo sharciyad dadka ma siiyaan baasaboorku ma siinayaan waad garanaysaa dhibkeeda marka waxaasoo dhan markii lasoo duuduuba siyaasadda maraykanka waxay saameyn ku leedahay dhaqaalaha gudaha maraykanka iyo dibadda amniga gudaha maraykanka iyo dibadda influensialka politicalka iyo diblomaasiyaddu sida ay noqonayso arrimaha dibadda iyo caalamka kale ayay saameyn ku leedahay brofesore maxaa sababay in loolanka labada musharax ay aada isugu dhowaadaan suxfu waad mahadsan tahay waa yani aada cajiib u arrin cajiib u aweyaan waxaa waxaa sababay dabcan markay markuu bayden socday socday oo uu la xaqiijiyay inuu socon karin ayaa waxay kaar kale ayay la soo baxeen kooxdan dimuqraadiga oo gabadhan kamala haris kamala haris waa gabarh asalkeedu hindi ah kana soo jeeda jamaica marka waxay marka khalkhal gelisay trump oo fursad fiican heystay maadaama dhaqaalihii hoos u dhacay laleeyahay waxbuu soo celinaya ay khatar gelisay waayo waxa u codeynaya qof kastoo balaag ah waxa u codeynaya eeshiyaankii waxa u codeynaya jamaica madamika kuwaasoo dhan ka soo jeeda okay waxayna bedeleen yani trump republicanku laftooda waxay bedeleen siyaasadoodii marka hore ay ku taagnaan jireen ayay bedeleen marka lambaradu aad bay isugu dhow yihiin laakiin haddana swing state kuwa la yiraahda ayaa go-aan ka gaaraya wadamo waxaa la jira states waxaa jiro sida pennsylvania north carolina okay ilaa lix state oo aan dhinacna ahayn badanaa kuwaas ayaa go-aan ka gaadha marka in qof kasta uu kasbado eh, swing stateskaas ah, iyo wuxuu bixinayaa dadaal xaad aad u fara badan En, ah, waxaana la leeyahay dabcan eh, dadka qaar waxay leeyihiin eh, waxaa laga yaabaa inuu gu- inuu guuleysto eh, trump isagoo la- xataa la necab yahay because siyaasadda ah, ah, ah, siyaasadda maraykanka kama mid ahan inay gabar doortaan oo waxaa tusaale lagu fi laba kun lix iyo tobankii eh, hillary clinton markii dambe oo guulaystay haddana electoral systemka ayaa ka reebay oo shan boqol soddon iyo sideed ah oo labada aqal sanad kongareeska iyo aqalka sare ayaa ka reebay Eh, haddana waxaa la leeyahay no si caalamku noo arko inaan dimuqraatical nahay waa laga soo gudbo wakhtigaas gabadhan waa gabadh waxay buuxisay eh, inay majuur tahay waa aqoon-yahanad qof dadku wada jecel yahay waxay in badan bay kasoo talinaysay khaladkii marka hore laga galay hillary clinton haddii lagu noqdo eh, imageka maraykanka ee human right-ka iyo waxaan uu sheeganayo va- libel value uu sheeganaya ayaa hoos u dhacayo way guulaysanaysaa laakiin haddana waa waxaan u daanaynaa bisha shanteeda ayaan u daanaynaa maxay dadka maraykanka een ku dooran doonaan madaxweynaha soo socda haa waad mahadsantahay maraykanku wuu ka duwan yahay ah, waddamadan carabta iyo afrikaanka iyo inkastoo dee dabcan annagu aan wax sheegno oo dabcan dad iska yaryar ay dhahayaan waa da- noocaas ma kama jirto diin iyo waxyaala iyo ethnica ma ahan dadka maraykanka oo imaanayo dadku waxay ka fiirinayaan hadda dhaqaalahayga muxuu ka bedelayaa dhaqaalaha maraykanka intooda nationalismkan dhaqaalaha yacni siyaasadda amniga maraykanka iyo amniga caalamka muxuu ka bedelaya soomaaliya ka mid ah oo hadda trump hadduu imaado siyaasaddiisa wax lagu yaqaanaa wuu ka soo baxaa Eh, xataa waxaa laga yaabaa inuu ma- ciidamada dibadda ka joogo waqtigii ay ka imaanayaan okay waxaa l- eh, okay iyo siyaasadda okay een, dhaqaalaha gudaha muxuu ka bedelayaa Eh, xaggaas waxaa ku fiican badanaa trump oo america first weyan isagu inkastoo haddana lagu eedayo dadka qaar ay yidhahdaan dadka lacagta leh ayuu wuxuu kasii dhigaa rich haddana dhaqaaluhu soo koraa amniga maraykanka xoogaa sidii hore maan dhibaata dhacday waxba la leeyahay laakiin dee haddana amniga caalamka amniga caalamka wuxuu saameynaya amniga maraykanka markaas maraykanka ilaa nacaasay badanayso Een, wuxuu toos wuxuu yidhi "Wax haddaan imaado hal bil baan ku xalinayaa buu yidhi een, eh, ukraine oo dee caalamka dhan saameysay ood ogtahay Een, eh, waa nin go-aan dhaqso qaadan og dhaqso qaadan og oo sida dimuqraadiga waxay u baahan tahay waqti dheer sida hadda federaalka annaga ay u baahan tahay Eh, marka waxay ku saameynayaan indicator cad oo dhaqaalaha muxuu ka qabanayaa amniga gudaha iyo dibadda muxuu ka qabanaya soomaaliya muxuu ka qabanayaa yacni ma rabaan inay ciidamaha halka joogaan oo bilaash uga dhintaan ma rabaan ciidamada hadda la geeyey hadda ciidamaa la geeyey maraykanka joogaan hubbaa xaggaa lagu bixiyaa eh, lagu bixiyaa eh, eh, lagu bixiyaa israa'iil Eh, republicanku markaas waxay sameynayaan regime change ayay sameeyaan intay lacag badan ku bixin lahaayeen waa siyaasaddu waa isku mid foreign policy isma bedelayso israa'iil ku aadan waa israa'iil first waaye waa america oo kale laakiin in hu- in- in- intaasoo eh, kuwii eh, maraakiibtii qaadayay diyaaradaha kuwii nuclearka ayaa tagay waxaasoo kharashoo ka baxaya republicanku ma galayaan hab kale ay u galayaanoo ninkan siyaasadiisa hadduu ku socon waayo lama socon waayan laakiin dimuqraadigu hadduu siyaasadda ku socon waayo weli way la sii soconayaan Wuxuu- way ka xumaayeen in uu I- iiraan inuu weeraro inuu libnaan weeraro in dagaalku dheeraado second ta- third world war inuu imaado yacni dha- khaladkaas in la geliyo maraykanku hadda dhaqaalihiisu jabay mara dimuqraadigu raalli kamayan laakiin waa dad resiliency oo adkaysta republicanku may markaa way ka tuuri lahayen meesha mid kale ay keeni lahayen si ay usii socoto saaxiiba- saaxiibnimada Een, laakiin eh, time is near colaadaha ugu waaweyn ee ka taagan bariga dhexe i- iyo midda ukraine ayaa ka mid ah waxyaabaha aadka u waaweyn labada musharax ay isku hayaan haddii ay kamaala guulaysato ma laga yaabaa in ay xakamayso inkastoo ay ku shaqayso siyaasadda joy biden kamal harris waa gabar eh, dabcan eh, dimuqraasi ah oo aaminsan sidanadoo kale ma ahan annaga waxaad arkaysaa xasanadoo la jiro berina aad ka tegaysid xasan haddii aad isku dhacdiin aad etoobiya la jiraysa annagu manaan bislaanin marka dadkan waxu sheegayo dadka soomaaliya ma ahane dadka caalamka jooga waxu sheegaya horta Ah, een, waxay ku taagan tahay oo aaminsan tahay xisbiga dimuqraadiga Eh, wuxuu eegayaa qofku muxuu wax ka qabanayaa socialka arrimaha socialka muxuu ka qabanaya haddii toban ka tagay arrimaha bulshada ka mid ah wax lagu doorto dabcan dhaqaalaha amniga iyo arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada yacni siyaasaddii unbay ku taagnaanaysaa dabcan biden ay ku taagnaanaysaa laakiin haddana qofka madaxweynaha imaado wuxuu leeyahay activitygiis inuu wax soo kordhiyo inuu fikiro siyaasadda taa lagu soconaya laakiin in progressive laga sameeyo in dib loo eego in wax laga bedelo goolkii sidiisuu ahaanaya laakiin waddan lo marka maadaama ay gabar yar tahay oo vermature ah xoogaa mar nin uu yara daalay baydanna ayadoo kaashanaysa xisbigeeda hadda aadna loo jecel yahay waa markii ugu horreyso madaxweyne uu combayn gareeya barack obama waad aragtay ma dhici jirin madaxweynuhu hoos bay u fadhin jireen laakiin waxaa waxaa la leeyahay marka waxbay bedeli kartaa Een, haddii laakiin ay timaado waxayba noqonaysaaba mucjiso sidii markii ugu horreysay qof black american uu imaaday ay waxay noqotay taariikhda maraykanka ugu horreysa inay timaado waxaana dhahayaa maraykanka roolkiisii ayaa soo noqonaya haddii ay kamala harris ay doortaan haddii ay doortaan haddii eh, midda kale laguma soo baxo cod laguma soo baxo maraykanka in cod dad badan kuu codeeyay laguma soo baxo waxaa lagu soo baxaa eh, labada aqal congresska iyo senatorka lagu daro loo yidhahdo ah, ah, eh, waxaa loo yaqaana electoral system ama electoral college-ka kuwaas ayaa waxay code ku codeynaya haddaad kan ku guulaysto kan ku ku fashilanto kan ayaa la qaadanaya mudnaanta Eh, adiga laftaada dib lagu eegayaa oo wax badan la eegayaa Eh, trump markuu joogo waan ogeen eh, gabadh indhada mar walba uu heysan jiray ilhaan dabcan waa siyaasadda annaga noo dhexaysay markay xagga joogta ayadaana matasha qof kastoo soo- soomaali oo maraykanka jooga annaguna matala isagaanu taageersan afrikaana hadda aan adana waa nin xoogaa aan adkaysan karin oo hadalka eh, tuuraya ha laakiin haddana wax xukumo ayaa jirta oo maraykanka waxba ma bedeli kartid go-aan iskama qaadan kartid nuclearkaan iska ridaya waxaasan samaynaya ma ma dhacayso laakiin iyadu waxay ku taagnaanaysaa siyaasadda eh, republicanka laakiin hab initiative ah oo modernia soo celiso eh, democratical caalamka aaminaadii laga qabay role model maraykanka inuu ahaada ay soo celisa ayaa la aaminsan yahay meesha uu ka ahaa biden keliya nin iska jooga oo traditional ku socda waxba aan soo kordhinin loolamkii ay ku wadeen china iyo rushkuna aan waxba ka qabanin oo maraykanka hoos u dhigay marka dimuqraadiga ayuu xoogaa sumcadda hoost u dhigay ayaduna waxaa laisleeyahay hadday guulaysto dimuqraadiga sumcaddiisii ayay soo celinaysaa dadka qaar ayaa saadaaliyey haddii uu trump guulaysto in uu ka jeesan doono een, geeska africa taas beddelkeedna een, ay iman doonaan dalalka turkiga iiraan iyo imaaraadka ma qabta aragtidaas Ah, africa way u badan tahay inuu isaga baxo Een, dabcan hadda arrimaha etoobiya oo kale waa muhiim maraykanku wuxuu ku leeyahay lug ma rabo inaan sii sheego laakiin wax dhinac uu taageeraya ayaa jirta Eh, etoobiya dabcan nabad kama jirto caasimadda keliya ayaa nabad ka jirto fano iyo wax dagaalamaya oo ola xisbiga la yidhaahdo Eh, siyaasadda reer galbeedku dabcan abayi way kasoo horjeedaan Eh, kooxda brixna waxay toos ula jiraan rejiimkan hadda jooga oo khaladaad badan ka sameeyey een, doonaya baddii intuu halkaa qabsado carabta uu dhibaato u geysto eletriya eh, sovereignitigeeda iyo soomaaliya waxaasoo dhanba isagu ma sii dhexgalayo oo america first ayaa agtisa muhiimka ah ani adu maxaan wada qabsanayna abuli anu kuma faragelinay waxaas dan kama leh ciidamadan u jooga oo hadda eh, beledogla lagu soo celiyey waxay u badan tahay dib u qaato Ah, dib buu- waxay soo noqdeen waqtigii eh, dimuqraadigaadu malaynayaa ee wuu qaadanayaa laakiin eh, siyaasadda maraykanka ee arrimaha dibadda isma beddelayso maraykanka waxaa ka go-an soomaaliya inay eh, dib loo soo qaabeeyo dib loo soo celiyo Eh, waxaan hadda socdana eh, anagu waxaa- dadka qaar waxay eegayaan keliya batroolkan em, uu turkigu noo sameyn may maraykanka waxaa dhabka ah in soomaaliya eh, dib ay ula soo noqoto nabadeedii waxaa la arkay dad initiative inay yihiin kooxdan yar oo terroristiga iyo dadkan racistiga inay wax iska yar yihiin oo shacabka soomaaliyeed matalaynin marka siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya ku aadan isma beddelayso laakiin arrimaha eh, militariga ahaa way isbeddeli doontaa arrimaha security-ga caawimaadda waa laga yaaba inay isbeddesho because annaga dhaqaalaha annaga dibadda badanaa maraykanka bixiyo waynu u olole- waynu u ololeeyaa Eh, la- laakiin haddana soomaaliya waxay leedahay eh, fu- maraykanka ayay dan u tahay in soomaaliya haddana nabad ka dhigo waayo eh, east africa liskuma- eh, eh, middle east liskuma hadlayn karo shidaalkeeda Eh, ruushkii iyo china oo iiraan taageeraya iiraanna ay sii taageerayso xisbullaahi iyo xuutiyiinta iyo maxay la faatimullaahi waxyaala iska soo bixi doono ayaa waxay khatar ku yihiin maslaxadda maraykanka oo halkaas marka shidaalkii baa khatar ku jira inta energy looga gudbaya marka maraykanka wuxuu rabaa inuu alternative u helo saaxiibadii iyo maadaama uu role model yahay marka siyaasadda si- eh, yani siyaasadda soomaaliya inay stable noqoto meesheedii laakiin taageerada ma sii heli doonaa amniga dowladdu waa inay kasii tashtaa Eh, ciidamadan halkan noo jooga wax tababaray ma joogdana may oo dee commandoski waxaa noo tababaray eh, lama garanayo Eh, anyway waxaa waxaan dhinaca kale su-aasha dhinaca kale oo ah turkiga iyo kuwan no hadda waxban eh, si- turkigu heshiis baan saxanay masar sidoo kale Een, eh, sacuudiga iyo iyo imaaraadku iyo waa dana waa dal iska major oo saa uma weyna Een, wax saameyn inay nagu yeelanayo uma malaynayo Een, si- sida turkiga uu leeyahay shirkada ayaa maraykanka wuxuu leeyahay coastal line eh, liba Petroleum- petroleum shirkado badan buu leeyahay u na way leedahay maalin dhoweedna dowladdu way ka hadashay annaguna waan ka hadalnay waxaan leenahay inay degdegaan oo ayaguna ay bilaabaan ayagay fursad u tahay annagana dan baa noogu jirta ugu dambayn maxaa dadka soomaalida een, ka khuseeya doorashada dalka maraykanka profesor shaafici ma doorashada maraykanka aad bay noo khusaysa anu hadda maraykan ma joogo inkastoo nin diblomaasi ah oon tegi karo Een, markii lasu eego labadan awood oo jirto balance of power aan eegayna waan ku dhiiranlanahay hadda anu shakhsi ahaan fursad fiican baan u haystaa inaan uh, rush iyo china anoon maraykan jirin inaan aado waan ku dhiiran la'ahay because markaan isu eego waxaan leeyahay welima la tijaabiyey china iyo rush saamaynta ay kugu sameeyaan markay xanaaqaan iyo markay rush baan eegayaa suuriya wuxuu kugu dhig waa ku dhig waad hal mar uu educa- education samaynayaa Eh, china markaad eegto waxay u dhow yihiin kooxdii hore oo tataar la dhihi jiray hal mar bay ka baabi'inayaan oo muslimiintan eh, muslimiinta ku nool xagga laba boqol oo milyan weligaa may maqashay concentration camp bay ku jiraan een, south south of china Een, laakiin maraykanku oo oo uu dabcan wadamadan eh, reer galbeedka ma oo horboodaya markaad tagto waxaad la mid tahay adigii ninkii taga isku mid baa tihiin dabcan waa dal aad dareemaysa inaad leedahay annagoo ku xanaafsan waxaan ha samayn waxaan ha samaynin dabcan okay waa jinsiyad baad ka helaysaa dadka nagii baa jooga dibadda waxaa noogu imaada 1.5 bilyan sanadkii maraykan ugu badan marka eh, soomaaliya aad bay u saamaysaa eh, maadaama hadda uu saaxiib dhow nala yahay dowladda ha imaado ninkan abadkutube ha imaado cambar ha timaado jaamaca ha imaado siyaasadda soomaaliya uu aad u danaynayo inay nabad noqoto oo partnershipkanagu arrimaha dibadda ay aad u xeel dheer tahay qof kastoo soomaali oo gudaha jeega aad bay u khuseynaysaa dadka dibadda joogana sidoo kale u khuseynaysaa waan ka xunnahay in trump hadduu imaado eh, xoogaa uu xadidi doono xagga oo socdaalka oo siyaasaddiisa laakiin inta joogto oo walaalaha naga joogto آه، lafteedu waxaa laga yaabaa america first inay wax ugu tarto laakiin markii haddana la eego xataa j- xataa yuhuudda iyo muslimiinta iyo waxaan dhan waxay taageersan yihiin xisbiga dimuqraadiga oo maahan muslim iyo gaalo maahan sida dadka ya- qaar ay u malaynayaan meesha waa maslaxa ayaa lagu dagaalamayaa Een, aad bayna khuseysaa arrimaha arrimaha gudaha maraykanka iyo tan ugu ugu, ah, arrimaha dibadda oo soomaaliya ku aadanba maraykanka arrimaha soomaaliya aad bay u u khuseysaa oo waxaan rajaynaynaa oon hadda islahaa inuu xataa hormuud u noqdo wadahadalka ee dabcan shabaab iyo maadaama arrintu dheeraatay sidii alqa- sidii afghanistan uu uu- uu u bilaabay inuu halkan bilaabo xaggaa lafteeda waa la rajaynayaa Een, dabcan kab baa loo baahan yahay tababar fiican aan u baahannahay marka maray
magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya waxaa kusii qulqulayo siyaasiyiin u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka jubbaland iyadoo ay taagan tahay xiisada la xidhiidha arrimaha doorashooyinka jubbaland siyaasiyiinta tegaya magaalada kismaayo waxay ka degayaan in doorasho oo uu isku caanashubay hogaamiyaha jubbaland ay ka dhacdo magaalada kismaayo cabdicali raage oo mar ka mid ahaa la taliyaasha madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isagoo magaalada kismaayo jooga waxauu madaxweynaha jubbaland uu kaga digay inuu doorasho isku caanashubo uu ku qabsado magaaladaas
madaxweynaha iyo prime ministerka soomaaliya eh, dabcan anigu eh, marar badan eh, shir jaraa'id ama eh, muxuu ahaa qoraal aan eh, runtii soo bandhigay waxaan ku caddeeyey oon ku cabiray war axmed eh, ma taqaanaan Eh, baabuurka wuu ka boodi doonaa meel runtii eh, aad u xunna wuu idinka- wuu ka boodi doonaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka intaba waxaanu rabnaa inaanu la wadaagno dadka reer jubbaland maanta inay diyaar u yihiin isbeddel Eh, qof walba oo eh, uu ka hayo hunguri ka hayana eh, runtii dee xaq buu u leeyahay inuu eh, m- k- tartamo Eh, soomaalidu waxay tidhaahdaa waayeel orodkiisu waa intaan la arkayn qof soomaaliyeed oo xis leh oo caqli leh oo damqanaya inuu yidhaahdo axmed baan inuu soo noqdo mar labaad mar saddexaad jubbaland inuu ku soo noqdaan ayaan taageerayaa Eh, qof ay ka suurowdo oo soomaali i maanta ma jiro بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله آه، وحان إلهي كما هدنينا آه، سفر عن ساكا كسو بحني مقالة مقدشو آه، نو سهلي إن أنو كسو قادنو آه، مقالة كسمايو آه، طبعا سفر كاسو أحمد أن آه، محوها كوادنا eh, ololaha doorashada ee la filayo in uu ka bilowdo eh, magaalada kismaayo Eh, eh, runtii waxaan oranayaa waa invitation ama maczuun uuna maczuumay ninka odayga ah oo la yidhaahdo axmed Eh, kadib markii uu iclaamiyey ama sheegay eh, inuu qorshaynayo in uu doorasho uu qabsado isagu Ah, doorasho uu isagu leeyahay Ah, waxaa la yidhi soomaalidu waxay horey u tiri laba nin baa lagdamayey marka nin baa wuxuu ku yidhi labadii wiil mid ka mid ah war wiilka iska xaj marka wuxuu yidhi eh, wiilkii baa wuxuu yidhi waad noo wada tidhi marka axmed eh, dabcan doorashada uu qorshaynayo Eh, waa mid uu noo wada yidhi isagu laakiin ku talagelkiisu xogaha iyo wararkana soo gaadhaya hordhaca ah waa mid eh, sidii caadada ahayd uu doonayo inuu isku caana shubo Eh, laakiin waxaan rabnaa inaanu caddayno haddii aanu nahay bahda ama muxuu ahaa midowda musharaxiinta jubbaland eh, inuu xilligu xilligii hore ka duwan yahay Eh, dadku inay dadkii hore ka ka duwan yihiin marxaladaha ku xeeran muxuu ahaa xaaladda hadda jirta inay xaaladihii hore ka duwan yihiin Eh, jawigu inuu jawigii hore ka duwan yahay marka waxaan rabnaa inaan xusuusino ah, in eh, doorashada haddii uu qabanayo eh, dabcan annagu runtii waaba tiigsanaynay inay doorasha jubbaland ka dhacdo waaba tiigsanaynay laakiin eh, midda aanu tiigsanaynay eh, ma aha mid hadda wararkeedu tuuna soo gaaraya runtii ma aha Eh, mid aanu aqbali doonana ma noqon doonto Eh, soomaalidu waxay tidhaahdaa waayeel orodkiisu waa intaan la arkayn haddee intii muxuu ahaa fashilaad iyo waxaan dee dadka jubbaland u baahnayn ama aan u qalmin ah, intii uu dhici lahaa waxaanu runtii aan jecel lahay eh, wax loo dhan yahay oo qof waliba eh, uu fursad iyo galaangal u yeelan karo eh, inuu kaga bogto sida muxuu ahaa uga qayb qaadan lahaa doorashadaas waa middaas midda aan anigu hadda u imid waa midda midda aan rajaynayo dad kale oo quudaraynaya eh, muxuu ahaa eh, positionkan eh, muxuu ahaa madaxweynaha inuu yimaado Eh, qof walba oo eh, uu ka hayo hunguri ka hayana eh, runtii dee xaq buu u leeyahay inuu eh, m- k- tartamo eh, uu ka bogto eh, inuu ama ilaahay baa dee waxaan qadaray inuu helo iyo inuusan waayin inuu waayo waa meesheeda Eh, midda kale oo runtii aan, eh, mararka qaarkood aad jeceshahay eh, waxaad horey uga digtay in em, ay timaado eh, natiijadeedii Eh, runtii mararka qaarkood waa lagu waad ku farxaysaa ma odhanayo laakiin waxaa dee qof walba eh, muxuu ahaa u noqonaysa waaye aragnimo dee qofka marka ugu dambaysa dee lagu eh, qiimeeyo wuxuu shalay ka digay hadday maanta yimaadaan ilaa warheer ninkii hebel ahaa wixii uu sheegayay run bay ahayd Eh, muxuu ah, niman eh, madaxweynaha iyo prime ministerka soomaaliya Eh, dabcan anigu eh, marar badan eh, shir jaraa'id ama eh, muxuu ahaa qoraal aan runtii soo bandhigay waxaan ku caddeeyey oon ku cabiray war axmed ma taqaanaan baabuurka wuu ka boodi doonaa meel runtii aada u xunna wuu idinka- wuu ka boodi doonaa marka dadka reer jubbaland waxa ay doonayaan oo ah inay helaan hoggaan iyagu ay xusheen fursad ha loo siiyo ayaan marar badan runtii aan aan soo bandhignay laakiin hadde maanta waa caddaatay shalay wixii aanu sheegaynay haddii ay mararka qaarkood dee loo riixayay ama loo jiidayay axmed waa nala socdaa war axmed ninna maba raaco ee qof uu raaco iyo qof uu muxuu ahaa wax la wadaago iyo qof uu eh, muxuu ahaa eh, wax la jecel yahay Eh, midna ma jiro naftiisa aan ka ahayn marka dadka soomaaliyeed cid kasta eh, iyo eh, muxuu ahaa eh, dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka intaba waxaanu rabnaa inaanu la wadaagno eh, dadka reer jubbaland maanta inay diyaar u yihiin isbeddel Eh, waxaanan eh, runtii cid walba kaalinta ay ku yeelanay karto eh, ka codsanaynaa eh, muxuu ahaa inay arintaas taageero eh, muxuu ahaa ama mooralah ama siyaasadeed intaba inay siiyaan maalin dhoweyta waxaan dhegaysanayey ninka la yidhaahdo madaxweyne siciid deni oo ka hadlay eh, inuu muxuu ahaa eh, taageersan yahay eh, jubbaland eh, muxuu ahaa waxa ay eh, eh, qorshaynayso eh, inayna xaq u leeyihiin dabcan anigu sida aan u fahmay eh, waxa weeye ma aha in uu eh, u jeeday axmed madoobe ayaan taageerayaa aniga waa waa waxa weeye waa fahamkayga eh, waxay ahayd eh, jubbaland inay eh, dadku eh, qofkii iyagu hogaamin lahaa inay doortaan xaq bay u leeyihiin baan anigu u fahmay laakiin hadda qof soomaaliyeed oo xis leh oo caqli leh oo damqanaya inuu yidhaahdo axmed baan inuu soo noqdo mar labaad mar saddexaad jubbaland inuu ku soo noqdaan anigu eh, muxuu ahaa yaa- yaan taageerayaa eh, qof ay ka suurowdo oo soomaali i maanta ma jiro waxaa weeye waxaan ka digaynaa eh, oo runtii aan aan uga nasteexaynaynaa cid kasta oo ka shaqaynaysa waxaan dadka reer jubbaland uusan ama qalmin ama uusan rabin Eh, waxaa weeye cawaaq xumo ayay ku dambaynaysaa marka waxaad og tahay natiijadeeda berrito aad og tahay inaad maanta u badheedho oo aad ku dhiirato waxba ma tarayso Eh, runtii eh, dadka ama siyaasiyiin ha noqoto ama aqoon-yahano ha noqoto ama ganacsato ha noqoto ama odayaal ha noqoto eh, haween civil society-ga dhammaan reer jubbaland waxaanu eh, la yeelan doonaa kulamo iyo shirar aanu eh, muxuu ahaa eh, kaga waramayno annaga ama aniga shakhsiyan hadafkayga iyo ujeedooyinka iyo manifestadayda waxaanu eh, runtii eh, isku dayi doonaa inaanu qof walba meeshiisa ugu tagno aanu waxaanu aaminsannahay eh, la wadaagno insha allah biidn illaahi kariim iyagana waxaanu ka rajaynaynaa inay maanta eh, isgoyskaas eh, jubbaland taagan tahay meesha wadada saxdi iyo ay maaragtay marayso way caddahaye inay inay inay u diyaar garoobaan wadadaas inay qaadaan ayaan ka rajaynaynaa dadka reer jubbaland dhammaan eh, muxuu ahaa cid kasta oo eh, nabadda iyo wanaag iyo horumarka ee jubbaland eh, jecel annaga ujeeddada iyadu eh, maxaan ku dhahdaa ma aha inaanu eh, eh, eh, eh, amni darro inaanu abuurno ujeeddada iyadu ma aha inaanu cidna hadda maxaan ku dhahdaa farta ku fiiqno ujeeddada iyadu ma aha inaanu eh, eh, eh, dadku waxaysan rabin inaanu eh, ka shaqayno marka haddee qofku intaas markuu yahay way caddahay waxa uu doonaya inay tahay oo keliya wanaag inuu yahay marka midda labaad waxaan leeyahay eh, dowladda federaalka ee soomaaliya eh, waa dowladdii eh, eh, eh, federaalka ee soomaaliya anigu ra'yi ahaan waxaa weeye waxaa la yidhi hun- hununa hadal ma ah himbiririsina eh, wax arag ma ah dadku inta badan siyaasadda iyo sida intelligensiga looga shaqeeyo way kala duwan yihiin ninka eh, siyaasigu waa inuu caddeeyo oo qeexo muxuu ahaa waxa uu aaminsan yahay anigu waxaan qeexayaa oon aaminsanahay jubbaland inay doorasho ka dhacdo ee doorashadaasuna uu noqdo do- doorasho horseeda ee isbeddel muxuu ahaa ee yimaada ayaan aaminsanahay Ee, taas weeye middaan hadda maanta u imid taa weeye midda aan raba inaan ka shaqeeyo taa weeye midda aan u taagnahay aniga iyo rag iyo gabdho kalaba marka ee, waxaa weeye mararka qaarkood haddii la garan waayey ama la isweydiiyo ama tuhun galo waraaga muxuu ee, ee, muxuu aaminsan yahay waxaan aaminsanahay in u taagnahay waa middaa weeye taasaanaan ka shaqayn doonaa Ee, axmed ee, iyo iyo cid kale oo kasta oo maxaanku idhaahdaa ee, ee, door ku leh hawshanna taa weeye midda aan doonayno inaan si nabad ah oo wanaagsan inaanu maaragtay kaga gudubno haddii alla yidhaahdo Ee, dabcan waa hordhac weeye ee, ma- saacado kooban ama haddii aaban idhaahdo ee, daqiiqadooyin kooban baan hadda joogaa Ee, kabacdi markaan la tashiyo la sameeyo bulshada iyo dadka la sameeyo ayaan maaragtay shir jaraa'id iyo muxuu ahaa kulamo waaweyn qaban doonaa haddii alla yidhaahdo maanta intaasaan ku ekaysiin doonaa aad baad u mahadsan tihiin waanan runtii ku faraxsanahay inaan ma- eh, eh, eh, maanta aan fursaddan u hellay annagoo kismaayo joognaa inaanu maaragtay fariintan idiin soo gudbino
dhaaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socdaa si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahabshiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan caawintaas ayuu ku egyahay barnaamijka wareegga wararka nabadgelya